qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibteen doorashadii ka dhacday magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle qaarkood waxay tilmaameen in madaxda hirshabelle ay wax badan soo kordhin doonaan halka kuwa kale ay tilmaameen in madaxda la doortay aysan wax soo kordhininin waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay wixii shalay jowhar ka dhacay oo maanta ma gartay madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa la doortay haddee waxaa weeye meel walboo la taga wax baa lagu sameeya ama ha lagu qancanaada ama ha lagu qancanaani hadda ka hor waxaa jirtay markii la soo doorinaya cabdiwaare waxaan ku qabnay shir ama la dhisayay hirshabelle xasna dhifan shir ku qabnay markii canaha aragtida dadka waa kala dugnaan kartaa laakiin haddii wax la dhis horta wax la'aan waxbay dhantaa habay iska xumaata haddii la waxbay dhantaa eberka wax ku xun ma laha dadkan yacnaha inay cabanayeen ama ay wax sheeganayeen waa mid iska cadwa wax la qarana maaha laakiin aragtida anigu marka waxaan qabaa yacnaha maadaama dadkaan la doortay ama ha noo ficnada ama ha noo xumaadaan waaba la doortibu waaba la doortay doorashadoodna waxay ku eg tahay afar sane ka bacdi markay dhibaatada reer hiiraan ay ka cabanayaan waa mid meesha taallo laakiin dadkiisa mata bixi allah ha ka dhigo fikirkayga haddaan ka dhiibto doorashada shalay ka dhacday magaalada jowhar ee hirshabeelle runtaana waxa u arkaa wax waxba soo kordhinayno sababtay tahay waxaan waxa u arkaa wax labadii nolol ay walaaqdaan gaar ahaan farmaajo iyo ninka layidhahda fahad yaasiin ay iska walaaqanaan kolley aniga saasaan aaminsanahay waxbana ka soo bixi maahan ninkaan shalay oo loo doorta laleeyahayna waa ninka cali guudla oo la dhahayo awal lugaha ku dheganaay ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo maxamed cabdi waare lugaha ku dheganaay waaye oo hirshabeelle afartii sano lasoo dhaafay ee hore uga soco waysay runtii aniga waxaan leeyahay wax wax soo kordhina maahan waxaas hirshabeellaa lagu sheega waa wax lugooyin loogu talagalay oo nin mar walba afartii sano markii u dhammaatay dawladda hadba ninkii markaas joogaa oo macnaha iska walaaqana awal xasan sheekh maxamuudaa iska walaaqana meeshaan oo raba inuu xildhibaanno asiga uu ku soo baxa meeshaa uu ka soo saarto xasan sheekh maxamuudaa walaaq ku keenay jowhar ku dhisay haddana waxaan aaminsanahay inay tahay walaaq oo walaaqanaya ninka la yidhaha farmaajo iyo fahad yaasiin
maamulka hirshabeelle ee shalay jowhar lagu doortay aad iyo aad aan soo dhowaynayaa anugu shakhsiyahaantayda markaan cali ciise ahay cali guudlaawe oo madaxweyne loo doortay iyo yuusuf axmed xagan yuusuf dabageed waxaa la yidhi dawlad xumo dawlad la'aanay dhaantaa in kastoo hadda cabashada annaga markaan nahay ree hiiraan boqolkiiba siddeetan hadda ay dadka ay cabasho badan ay muujinayaan cabashadaasoo hirshabeelle ah hirshabeelle maadaama hirshabeelle wax waqti badan ay dhisnaaday markii hore ee u dhisnaaday waxyaabo badan oo lagu heshiiyo ee ree hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ku heshiiyeen ree jowharaa jirto waxyaaba ay ku heshiiyeen waxyaabo badanaa la baal maray sida macnaha noo muuqato balse waxyaabaha la baal maray haddii aan wax ka taabto waxaa ka mida labada gobol waxay ku heshiiyeen in gobolna uu caasimadda qaato gobolna uu qaato haddii ilaahay ku madaxtooyada hadda waxaa ii muuqata in reer jowhar ay madaxtooyadii iyo caasimaddiiba ay isku qaateen marka meeshaas xoogaha dhaliil yar dadka reer hiiraan waa ka tabanaya doorashada ka dhacday jowhar shalay doorasho madaxeed lama dhigi kara laakiin waa mid ay maamulka jowhar qabsadeen mana taageersanin aniga shakhsiyantaydii iyo rag badan ummadda badan oo gobolkan ku nool haddii aad qaybteed waxaasna hadda cod kasta waa ogtahay inayna doorashadooda ayna sar waxba ka jirin inaan waxba soo kordhinay arrin oo meesha tiilaa looga sii daro oo shalay cakirnay ayaa looga daraan dhihi karaa waxba ma qabanayaan waxay qaban doonaan oo filanaana ma jiro waxaan ka filaynaana ma jiraan ummadda rayraana waxay ka filaysaa ma jiraan midda kaletood nimankaas waa nimanna hore lagu cusub ma aha ayagoon lagu cusbayn waxqabadkooda aanu naqaano iyo maamulkoo wax raacsan iyo cid dhistay iyo cid hadda dhisataan lahayn inta hadda jowar ku suganoo ayna dhaqankii reeyna ayna ka mid ahayn oo nabadoonnadiina ayna ka mid ahayn waxay hadda meesha ku soo cuscusteen waa walax adigu aan dhihi karno reer jowhara aan dhistay aan dhihi karno waay waxna wax ka filayno hadda oo wax galaana ma nugu
waxaa waaye waa dad oo la doorto oo iska socdo oo iska socdo oo la doortay oo bulshadaanna xabay inay ku soo kordhineen nin la doorto waa nin la doortay maxaa loo doortay waa kala waa marka wax ilaa abuurta oo soo kordhina ilaa abuurtaa ma leh afar guddoomiye gobol gobolka hiiraan uu soo maray wuxuu qaba afartii guddoomiye gobol uu soo maray wuxuu qaba waaye afar guddoomiye ku-xigeen wuxuu ku qabanoo ilaa abuurtaa ma leh ka kalena guddoomiye ku-xigeenka guudlaabo guddoomiye ku-xigeenka hirshabelle oo madaxweynaha waare uu ku xigay afartii sano wuxuu qaba waaye asagoo madaxweyne hadda wuxuu qabanoo ilaa abuurtaa ma leh muxshir abdulcusmaan idaacadda gobollada dhexe magaalada beledweyne